أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon ku dhowaad toban askari oo murtadiinah ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday howlgallo mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda xabashida etoobiya ayaa dhac baahsan u geysatay shacab xoolodhaqato ah oo ku nool deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya munaasabad si heer saraha loo soo agaasimay laguna sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga mudug askarta dowladda saliibiyadda kenya ayaa sii kordhiyey dilalka iyo qafaalka ay u geysanayaan dadka ku muslimiinta ee ku dhaqana gobolka wajeer oo ka mid a dhulalka ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya xaflad loo dhigay arday ka qalinjabisay waxbarashada dugsiga sare ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe bulshooyinka ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah bokool hiiraan iyo jubbada hoose ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhdii hijiriguna ay tahay labaatanka bisha safar kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorkanuna ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ku dhowaad toban askari oo murtadiinah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday howlgallo mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay weerare isugu jira qaraxyo iyo duqeymo ay la beegsadeen cadowga allaah ay ka fuliyeen qeybo ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee hiilweyne oo ah xero ku taalla duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan waddada xiriirisa muqdisho iyo balcad madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xerada waxaana jira khasaare kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey duqeyntaas shabeellada dhexe qarax mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen deegaanka gololey oo ah deegaan dhacaduleedka degmada balcad ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku socdaalayay qaraxa waxaa ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay waxayna mujaahidiintu soo qanimaysteen qorigii iyo booshkii laga soo furtay murtadka la dilay gado howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada garbaharey ee wilaayada gedo ayaa lala egtay guri ay degganaayeen maleeshiyaadka ridada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah sidoo kale qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada ceelwaaqi ee isla wilaayada gedo ayaa lala egtay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo isla murtadiin ah weeraradan ka kala dhacay wilaayaadka banaadir shabeellaha dhexe iyo gado waxay imaanayaan xilli maalmo ka hor camaliyad istishaadiye ah oo lala eegtay xero murtadiinta ay ku leeyihiin duleedka muqdisho lagu dilay labaatan iyo siddeed murtad laguna dhaawacay konton iyo kow kale oo isla murtadiin ah sidoo kale weerar mujaahidiintu ay maalmo ka hor ka fuliyeen magaalada baydhabo iyo deegaanka awdiinle oo ka wara tirsan wilaayada bay ayaa lagu dilay hal askari oo ka tirsanaa xabashada itoobiya laguna dhaawacay lix askari oo isla itoobiyaan ah aad baad u mahadsantahay walaalka dowladda xabashada etoobiya ayaa dhac baahsan u geysatay shacab xoolodhaqato ah oo ku nool deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya sida uu ku warramayo xaaris cabduqaadir ciidamada dowladda xabashada etoobiya ayaa weli sii wada boobka ee dhaca ay ku hayaan hantida shacabka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada dhulka soomaali galbeed wararka ka imaanaya degmada qabri baayax ayaa sheegaya in ciidamada xabashada ee loogu yeero finas ay ka xaysteen boqolaal neef oo ay lahaayeen xoolodhaqato iyo ganacsato deegaanka ah boqolaal askari oo hoostaga wasaaradda maaliyadda etoobiya ayaa duulaan ku qaaday deegaanka qablaha dhurwaale ee hoostaga degmada qabri baayax waxaana gacanta ku dhigan dhammaan xoolihii deegaanka sida uu sheegay mid ka mid a dadka deegaanka ciidamada loo bixiyey ka hortaga kontarobaanka xabashida ayaa ka xaystay xoolaha u badnaa kuwa jar ah oo dadkii lahaa ay muddo sannado ah dhaqaaliysanayeen si ay macaash wanaagsan uga helaan iyadoona shacabka xoolaha laga dhacay ay ahaayeen kuwo sabool ah oo dhaqaalahoodu aada u hooseeyo dibidii iyo ladii laga dhacay halkan magaalada duleedkeeda ee dibidaasi runtii dibi waxay ahayd laga keenay magaalada een, muxuu ahaa qabalaha durwaale ee ka tirsan muxuu ahaa degmada qabri bayax dibidaasi dibi dad masaakiin ah oo xoolo dhaqata ah oo reemiyi ah oo tabar yar oo aad iyo aad u dhibaataysan oo muddo toban sano ah calfinayey oo geergeerka ay ku xidhnaayeen oo caleenta loo dhigayey oo milixda iyo sonkorta iyo xulbadda iyo shunfaxda lagu shubaya bay ahaayeen waxay ahaayeen dibi dadkani ay sonkortii ay iyaga dibida dartood ay u amaahdeen ilaa hadda laga sugayo dad masaakiinahoo aad u liita oo kabahay xidhan yihiin dad aragta aad yaabayso dharkay xidhan yihiin iyo qaabkay u labisan yihiin iyo baahida ka muuqata aad aad u tacajubayso ayay ahaayeen anigay ii soo hoydeen xalay halkanay yimaadeen qabalaha durwaala laga keenay harta sheekhaa lagu waday shan iyo toban dibi weeyaan waxaa iskale dhowr nin oo muxuu ahaa qaar ka mida ani aan walaalnahay laba nin oo ka mida qaarna waxaa iskale kuwa yaroon adeeru ahay iyo kuwa muxuu ahaa aduguna xaafadda guud ahaanbaa iskale almuhim dibidaasi dee dibi koo tarabaana oo dalka dibaddiisa ka yimid ama meel kale oo dibadda loo sii waday ma ahayn dibidi waxa weeyaan halkaasaa laga keenay iibkaasaana loo waday wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada etoobiya ay xoolahan dhaceen oo la dhaqaaqeen dhanka dhulka xabashida waxaana loo badinayaa in ay ku biirin doonaan kumanaan neef oo horay sidan oo kale ay uga dhaceen dadka reer soomaali galbeed dhibanayaasha xoolahooda ay dhacday dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegay inay arrintan uga dacwoodeen saraakiisha maamulka ridada jigjiga balse ay kala kulmeen jawaab celinno layaab leh oo muujinaya in ay hoosaasinayaan dhaca ay etoobiyaan ku geysteen gudoomiyaha degmadaan la hadlay gudoomiyuhu wuxuu igu yidhi ma joogo jigjigaan joogaa ee shirna waan gelayaabuu igu yidhi wuxuu ii tilmaamay oo lambarkiisa ii soo diray madaxa maleeshiyada maaragtay degmada waan la hadlay wuxuu yidhi isaguna waxaan ka qaban karnaa ma jiro wax aan ka qaban karnaa ma jiro gudoomiyaha xooga hala sawra gudoomiyuhu shaqada ah ha isku hawlo buuhi hogaankii nabadgelyada raadinay hogaankiina waxaa la yidhi jigjigu joogaa marna waxaa la igu hurdaa markaan soo tagnay taliyaha booliskaan isku shubnay halka booliskaan isku soo shubnay booliskii markaan nimid waxaana lagu yidhi igu hurdaa hadda lama kicinaya xilligeen baana lagu yidhi marka waxaan rabaa muhiimadda aan raba inaan ka hadla waxay tahay dadkani waa dad dhibaataysan waa dad shacab ah waa dad tabaryar ilaa hadda xilliga aan hadlayo oo saacaddu muxuu ahaa ay tahay saddexdii galabnimo wax aanu hayno iyo meel aan rajo ku haynaa haba yaraatee ma jirto tan iyo sanadii labada kun sideed iyo tobankii markii uu abiy axmed noqday ra-iisul wasaaraha etoobiya ayuu dhisay ciidan uu ugu magacdaray finas kuwaas oo qaabilsan dhaca xoolaha dadka soomaali galbeed mahadsanid xaaris munaasabad siyaar saraha loo soo agaasimay oo laguna sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga mudug cabdiraxiin sheekh cali ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintan xaflad si heersaraa loo soo agaasimay ayaa loo qabtay arday dhammaysatay qur-aanka kariimka taas oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf aad u fara badan oo isugu jirta mas-uuliyiin nuqabo waxgarad waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madarasada khaalid bin weliid waxay ka mid tahay madaarista qur-aanka kariimka ee wilaayada islaamiga ee mudug waxaana la aas-aasay laba sano ka hor taas oo loo furay ilmaha shuhadada iyo agoonta wilaayadaas madarasadan waxaa ka qalanjibiyey ku dhowaad toban arday oo dhammaysatay soddonka jus ee qur-aanka kariimka ugu horeyn mid ka mid ah ardada ka qalanjabisay ha inoogu dahfuro aayaadka qur-aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون يرجون تجارة لن تبور ardada khaalid bin weliid ayaa soo bandhigay mutuuntii ay ka barteen tan iyo intay ku gudi jireen barashada qur-aanka kariimka يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا الناظم المريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي بالكمال waxaa sidoo kale bogaadiyey nuqabada wilaayada islaamiga mudug naqiib cali maxamuud maalin iyo naqiib cabdiraxiin bacdow waxaan joognaa maanta een, madrasatu khaalid bin waliid fii wilaayati mudug waxaan markaa u mahadcelinaynaa bacdallaah een, maktabu dacwa oo rumaantii soo saaray dadkan maanta aan dhegaysanayno sida ay kitaabka ilaahay u fahmeen iyo sida ay wax u barteen ninkii jooga een, maanta oo xafladan maaragtay jooga waxbuu maaragtay dareemayaa waa wax maaragtay ummadda islaamku ay ku farxdo ciyaal yaryar oo aada u da-yar oo akhrinaya ilaahay kitaabkiisa ilaahay fahamsiiyey waa maaragtay wax aada loogu farxo waan u hambalyaynaynaa dhammaan cid kasta oo juhdi iyo fikir iyo talo ku leh qaar ka mid ah waalidiinta oo ilmahooda qur-aanka dhammaystay ayaa farxaddooda muujiyey een maanta lagu guddoonsiiyey ardaydeenay qur-aanka soo dhammaystay shahaado qiimo iyo sharaf badan ilaahaygiina waafajiyey ayaa mahad iska leh dadaalkan tiraha ka badan noo soo bixiyey ayaan allah subxaana watacaala waxaan ugu baryaynaa dembigooda iyo dembiga waalidkoodba inuu allah subxaana watacaala u dhaafo ilaaha ku maadsan xafladan isku keenkeenay alxamdulilah waxyaaba laiskugu imaada waxa ugu kheyrka badan anagoo iskugu nimid haddana owlaadeena noo dhameyday ilaahay intaan soo gaarsiiyey macalimiintii juhdigii kusoo bixisay ilaahay ha u awaal waa dufcaddii ugu horreysay ee ka qalinjabisa madarasada khaalid bin waliid ee wilaayada islaamiga ee mudug waad mahadsantahay walaalka cabdiraxiin askarta dowladda salibiyadda kenya ayaa sii kordhiyey dilalka iyo qafaalka ay u geysanayaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolka wajeer oo ka mid ah dhulalka ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya marwaan maxamed ayaa tafaasiisha warkan haya gobolka wajeer oo ka mid ah dhulkan f d ee ku hor jiro gumaysiga dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa waxaa ku soo badanaya dilalka ay geysanayaan ciidamada kufaarta kenya iyo dadka kirishtaanka ah kuwaas oo ay kula kacayaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolkaas saacadihii lasoo dhaafay waxaa gobolka lagu dilay nin ka mid ahaa dadka deegaanka oo ku sugnaa kaalin shidaal oo ku taalla wajeera qolyaha dilka geystay ayaa isaga baxsaday goobta iyadoona ilaa iyo hadda uusan jirin wax war ah oo ka soo baxay maamulka ay dowladda kenya ka dhisatay mandiqadda qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka hadlay falkan waxa ay sheegeen in maalmihii lasoo dhaafay ay dilalku ku soo badanayeen gobolka iyagoo sheegay in dilalka ay geysanayaan dadka kirishtaanka kenyaatiga ah ay ka caawinayaan dabadhilifyo soomaali ah lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ee musiibo weyn ayaa meeshaan ka dhacday rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dadkii dhinteen oo xaqdarrada lagu dilay ilaahay ha u naxariista ayaan leenahay dadkii dhibkaan geysteenna allah waxaan ka baryaynaa ilaahay ha soo qabto Ee, batroolkii iyo maarkay dadkii xoolihii dadeed qaadeen iyo maarkaysa dadkii dhammeeyeen oo qof maarkay muslin ah oo iska masaakiin ah oo maarkaysa inta iida wax ka raadsanay dilay allah waxaan ka baryaynaa allaha macbuudka ah inaan dadka isaga ay soo qabto dhibaatadan wajaar maanta uguma horayso hadda ka hore masaajidkaas masaajidkii weynaa sariira ay ka dhacday nin maskiin oo beer iska dhex jooga meel alaab washiman leh yaa laba saac habeenimo la dili mar labaada saas dhacday iskuulka saas oo kale lagu dili walaalayaal maanta gaaladii kelixii imaanaysa soomaaliya wehlin haysaa gaaladan maanta soomaaliya u kaalmeyn haysaa ilay markaan ka cabsano walaal meeshkaa nala dhigaa walaalayaal kaas soomaali lama dhihi karo muslimna lama dhihi karo ninkii dhiig muslim walaalkiis daadiyey oo dhiig walaalkiis daadiyey kaas mo soomaali ma aha muslimna ma aha islaamnimadana waxba kuma laha gobolada dhaca dhulkan f d ee ku hoos jiro gumaysiga nasaarada kenya ayay gaalada kenyaatiga ah ee cadaawadda xooggan u qaba islaamka iyo muslimiinta ka geystaan dhibaatooyin nooc walba leh oo karan ah dadka soomaalida muslimiinta ah ee ku nool goboladaasi waxaana arrintaani dowladda kaafiradda ah ee kenya gacan ku siinaya maleeshiyaha dabadhilifyo soomaali ah mahadsanid marwaan xaflad loo dhigay arday ka qalinjabisay waxbarashada dugsiga sare ayaa ka dhacday degmada jilba ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe walaalka xismaan axmed ubow ayaa tafaasiisha warkan haya munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo waalidiin maamulka macallimiinta iyo ardayda ayaa lagu qabtay hoolka jaamacadda alqima ee magaalada jilib taasoo ujeeddadeedu ahayd qalinjibinta ardayda dugsiga sare alhijra kuwaasoo soo dhammaystay heerka waxbarashada ee dugsiga sare ugu horreyn maamulaha dugsiga sare alhijra ayaa ka warbixiyey xafladda qalinjibinta ee loo dhigay ardayda iskuulka alhijra madrasat alhijra athanawiya waxaa laga aasaasay muxaafadada jilib ee kun afar boqol afartan iyo afar jamaadi alawal ardaydii ugu horreysay oo kasoo wareegay dugsiga hoose dhexe al- al anwaarna ay waxbarashadooda ka bilaabeen xaruntaas iyada ah Ee, maantana waxaynu u joognaa ilaahay fadligiisa dufcadii ugu horreysay oo ka qalinjabisa dugsiga sare ee alhijra athanawiya oo sida astaanteeda ama tilmaanteedu ay tahay ah xarun waxbarasho oo bixisa diraasa caama waxbarasho guud oo waxbarashada ay bixinaysaa ay tahay culuum isugu jirta culuumtii sharciga aynu naqaano shareecada islaamka iyo culuumta tajriibiga ama maadiga wax loo yaqaano labadaba kulmisay sheekh cabdiwaaxid iyo sheekh maxamed balli ayaa dhankooda ardayda kula dardaarmay inay sii wataan waxbarashadooda horta kow iimaansadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga shukriya nicmada aad hesheen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi ilaahay weydiiso cilmi unbaa ka jira waqul rabbi zidnii cilma cilmigaa aan barannay ikhlaas ilaahay dartii ha naga noqdo tacliimta ayaa dadka lagu gaalaysiinaya taana markaa naga buuxiya oo ummadeenna yaysan tacliim gaala iin u baahan intii lagu guda jiray xafladda waxaa bandhig sameeyey qaar ka mid a ardayda في هذا المكان الجميل بحفل تخرجنا من مدرستنا الغالية مدرسة الهجرة الثانوية التي تقوم بالتأهيل العلمي والدراسة العامة فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى ومرارا كثيرة بقلوب ملؤها المحبة ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم أيها المحترمون أنتم هنا في ضيافة ثلة من المتخرجين والمتخرجات وفي زفاف كوكبة من خيرة أبنائكم وبناتكم في الولايات الإسلامية الذين تربوا وترعرعوا في أحضانكم الحنونة وفي أياديكم المربية الأمينة فنقول إن العلوم التطبيقية هي تطبيق المعرفة في أحد حقول العلوم الطبيعية لحل مشاكل عملية لذلك تعتبر جزءا أساسيا من تطوير التقنية وقد كتب عالم الكيمياء جابر بن حيان رحمه الله إن كمال الصنعة العمل والتجربة فمن لم يعمل ولم يجرب لم يظفر بشيء أبدا waalidiinta iyo waxgaradka ayaa qayb ka ahaa dadka ka hadlay xafladdaasi ardada ka soo baxday iyo midhaha ka yimideen waxaa ar- isla arki karna weeye taa waxay marka nagu dhiirigelihaysaa inaan guntiga dhiisha isaga dhigno haddaan nahay waalid iyo hadday yihiin ardo iyo hadday yihiin maarata eh, eh, madarasada ee soo bandhigtay mowduuca cajiibka ah waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala mahade ha ka gaarto kimii intaan la eg ama ama miro intaan la ega la soo bandhigi doona ama eh, waqtiga shoodka waqtiga aad u yar shoodkaana la goyi doonaa isma aanan lahayn ardayda ka qalan jibisay dugsiga sare ee alhijra ayaa hadda isu diyaarinaya inay ku biiraan jaamacadda alqima xarunteeda magaalada jilib mahadsanid walaalka bulshooyinka ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee bokool hiiraan iyo jubbada hoose ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi aynu ku horumarna walaalka cabdiqani maxamed oo uu warbixin inooga diyaariyey qaabka xamladaasi ay uga socoto wilaayada bokool deegaanada iyo degmooyinka wilaayada bokool waxaa weli ka sii soconaya xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taas oo ay ka faa'iidaysanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan bulshada ku dhaqan deegaanada ceelgaras iyo gudo ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka faa'iidaystay xamladii wacyigelinta kuwaas oo intii ay socdeen kulamada la siiyey mawaadiic kala duwan oo ay jeedinayeen culimaa udiinka maylin baahanyaa naftay iyo nafo walaalo bay baan dardaarmey ilaahay subxaanahu wa tacaala ini laku absado macruufkan isfarnaa lahanagu xelagdii lahanagu salaado cilmisha miyar nanaysku sheekoy walifasaadeew salaado walika ansahaasu rasuulkana calayhi salaatu wasalaam salaado eeda ay tamaamas yahay ini baabu salaad laka arriyo masjidka ini baabu dahaaro laka arriyo masjidka marka insha allahu mayli baahanya rijaalan wa nisaan ani wala baro ini wala baro arad waa laka bardahay marka insha allahu naftay iyo naftatii may baan dardaarmey ini ilaahay subxaanahu wa tacaala kahirnaana qalbigeenka oo islahaago talaadeenka oo islahaato wali macruufa isla farno garab in iska naqan wali munkar isla raab walaa markaasa may baa wala raab kor hoob idta wadaadka leeyl kasuu wali ada qowda fadhi wadaadka ada kasugdo wali olaga ka dugsiilo idta ada qowda fadhi lanko kala ada kasugdo wal min soo badaya hadii uu dhon idta ilaahay asna in horta lan idna ina jare lan idna ina majaro uu dhon insha Allah wanaagsanaadan tarbiyadna may balana idda gudaasha ku bilaawno sheekh asharka hodhay ku hadalay oo mas'uuliyad waalidiinta tarbiyada ku saaranta bas ay hub la hagaajiyo unu dhon alwalaa walbaraana qaadaan mas-uuliyadda unu saarnaayta oo dhanna qaadaan markii ay soo gebagaboobeen kulamada bulshada deegaanadaasi ayaa warbaahinta la hadlay iyagoona sheegay in waxweyn ay ka faa'iideen dacwadii lasoo gaarsiiyey qodobadii lagu dul akhriyeyna ay si buuxda u dhaqangelin doonaan raahoy ureeyin hasan ibdoow odayaalka deegaanka gudo kutirsanna edna haddii ilaahay raallaka nagagow kamay hadhowaayanne akhyaarti hana boogatay hana salaantay kheerkan haniin rortay dhinaga walaayada hejaha noosalaanti eeda haan dhowaayan ha dhowaadalana tankala guutaan antibelhaniin jeediyey kheer haay gaadani sododuubeeka gaadani haddii uun ana mas-uuliintii nabadoonadii deegaankaas ana haddee nabadoonadii oona door baaleyin doorkiiho ilaahay indiidnaba dacwadunku ka aadunoo boosyo oo e boqolkiiba boqol iidahaan dhowaayan waana qaadani wali eleenkay awaamir liis faraaw e iyo wali munkaraad liisku reebow ee lamadaas kayfiya ka saabsanayde intiinho ilaahay indiidnaba dooridii hana deerti ununa sododuub ee ka qaadani wabilaahi towfiiq
ana oo magaagay laraw maalan maxamed maala isaaq oo ka nool deegaanka eelgaras oo hooseedasa degmada tiyeglow may degeekaninka dhiyay oo ku qeyb galnay xamlada laka magacaabow irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad wa shicaar janai kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati safayle aan qaadani deeg safaylaninka dhiidi wakti badnaana ninsooti mahad dhammaantee may laha allah subxaanahu watacaala mahad bilaaw iyo dhammaad ban lahayn sugnaati dacwadaas nin hanin jeedi unuuna qaadani bulshada oo dhammaanteena ku qeyb gali muxaadaradan ku horeysay atoobat yahayti oo may buah qofku dulubtiisu galaay oo may buah ilaahay subxaana watacaala unu kugalaan inu wax kunagana qodobka labaad unu kuqaadani khatarta yaa laakiin may buah macaasida iyo dembirutunu galaan iyo may buah waxyaalaha ku dhaladaw iyaana qodob yahayti may kumid tahay may buah alwalaa walbaraa filislaam kulamada qaybta ka ah xamlada irshaadulumah ilaa sabiili rashaad ayaa si habsami leh uga soconaya wilaayada kuwaas oo ay horkacayaan odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka sidoo kale walaalka yaasir ayaa waxa uu ka warramayaa sida xamladaasi ay uga socoto wilaayada islaamiga hiiraan iyadoo toddobaadkii labaad ay gashay xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxay xamladaasi si dardar leh kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan bulshada ku dhaqan deegaanka booco oo ah deegaan dhacbariga wilaayada hiiraan si gaarna u hoostaga magaalada beledweyne ayaa dhankooda waxay si gaar ah kaga faa'iidaysteen xamlada dacwiga ah iyagoona sheegay inay dhaqan gelinayaan xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay allah subxaana watacaala ayaa mahadcelinaynaa ta labaad waxaan u mahadcelinaynaa culimmadii oo na soo gaartay xamladii dacwiga ahaa irshaadul umma ilaa sabiili rashaad mawaadic fara badan ayaan ka faa'iidnay haddaan nahay annaka ganacsatada deegaanka yacni booca oo ku taalo bariga hiiraan waxaa kalantoo jiray wacyigelin waxyaalo badan oo la mamnuucay wacyigelintaas waxaa ka mid ahay waxyaalo mamnuucaada iyo waxyaalo oo yacni dadka lagu lagu tartansiinayo oo yacni horumarinta ganacsatadoo kalentay awaamirtii soo jiidisay iyo waxyaalaha mamnuucaadka soo dhaweynaynaa waana qaadanay haddaan nahay ganacsatada ku nool maxaafada degmada beledweyne gaar ahaan bariga hiiraan aad ayay u mahadsan yihiin oo ku sugan deegaanka booco ee maxaafadada beledweyne maanta halkan waxaa nagu soo gaaray xamladii dacwiga aheyd oo ku dhawaaqay waaligii wilaayada islaamiga ee hiiraan xamladaas oo si dardar leh uga socoto gobolka hiiraan xamladaas oo magaceedu uu ahay irshaadul ummah ilaa sabiila qooshaad xamladaas waxaan ka faa'iidnay waxyaabo fara badan oo aan lasoo koobi karin maanta halkan waxaan ku qaadanay mawaadic aad u fara badan oo aan lasoo koobi karin ilaa shan iyo toban mawaadic mawdic ayaan ku qaadanay oo aad u faa'iido badan waxaa ka mid ahaa gabdhihii ka faa'iiday xamlo magaceedu uu ahaa irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo nooga bilaabatay deegaanka booca ee maxaafadada beledweyne aan halkan ugu mahadcelinaynaa maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan iyo culimmadii inoo soo jeedisay waxaanu leenahay jasaakum allahu khayra waxaa ka faa'iidna waxaa ka mid ahay ahmiyatu salaad waxaa ka mid ahay alxasu calaa makaarimi lakhlaaq nadwaad diini ah ayaa ka socda masaajida wilaayada dacwatu shaarica ayaa lagu qabtaa fagaarayaasha wilaayada iyo kulamo kala duwan oo lala yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa si maalinle ah kaga dhaca degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan kuwaasi oo qeyb ka ah xamlada dacwiga ah ee ka socota miyiga iyo magaalooyinka wilaayada hiiraan wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa ka mid ah wilaayaadka sida weyn looga dareemayo xamladaasi dacwiga ah bashiir muxidiin awaiman ayaa warbixintan ku eegaya wixii ay socoto xamlada dacwiga ah ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ka cilaamisay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaa dhowaan xamladan ay ka soo qabsoontay degmada xagar halkaas oo si weyn bulshada muslimkaah uga faa'iidaysteen xamladan oo heer gebagabaha ku sii dhow ayay wilaayada ugu horeyn ka samaysay degmooyinka jamaame kamsuuma badhaadhe iyo dhoobley waxaana xagar ay ahayd midii ku soo xigtay halka ay ugu dambeyn doonaan magaalooyinka kismaayo iyo afmadow oo bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga ay isweyn ugada faa'iidaysanayaan xamladan wacyigelinta ah waxaa degmada xagar ay wilaayada kulamo kula qaadatay qeybaha bulshada muxaadaraadda ayaa jiray oo loo qabtay dadka halka la siinayay towjiihaad kala duwan xamlo marka waxaa jirtay jamiicil wilaayaad ka socoto la yidhaahdo magaceeda xamlad irshaad ilumma ilaa sabiili rashaad ummadda oo la hanuuniyo waddadii toosnayd oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waddadiisi ahaydna lagu hanuuniyo wixii xumaana in laga haraa la rabaa wixii wanaagaana in la iska kaashadaa la rabaa watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alimi walcudwaan wixii xadgudub keenhaya cirdigii loogu xadgudbaayo naftii loogu xadgudbaayo xoolihii loogu xadgudbaayo ayadana waxa weeyaan in laga hortago soo ma maanta da raggii waxaan la fadhinaa muxaafaratu xagar wixii ragga noolaa soo ma oo joogay oo dhaqaaqi karay waayelkoodaa jooga dhalinyaradoodaa joogta kooda yar baa jooga culammadoodaa joogta ganacsatadoodaa joogta muruqmaalkoodaa jooga waalidiintoodaa jooga macallimiintii waxbaraysay baa joogta yaa naga maqan intaasi kadib waxaa kulamada ay wilaayada la yeesheen iyo waxyaabihii lagala hadlay ka warbixiyey qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose dadkan ayaa sidoo kale sheegay inay u hoggaansameen dhammaan awaamiirta uu u keenay maamulka wilaayada waxayna ballanqaadeen inay ka shaqaynayaan si wadajir ah sidii bulshada ay xoogga u saari lahayd acmaasha khayrka iyo faafinta macruufka iyo dhanka kala reebidda munkarka waxay sidaas kula ballameen maamulka wilaayada oo tawjiihaad iyo talooyinkii muhiimka ah u soo gudbiyey bulshada degmadaasi anoo ku hadlo afka ganacsada degmada xagar kheyr badan laha siiyey wilaayada ilaahay subxana wataala ha barakeey aad iyo aad maalmahan le raadnayn wacyigeliyadii waxyaaba wax badan baan ka fa'iidaysanay waxyaabaha ka mid ah oona ka fa'iidaysana waxaa ka mid ah waa ina la reebo waxyaabaha laisku caddeeyo daawada safarada xun leh daaxiyada safarada xun leh alaabta la gadaa maaragta ku buufiysan tahay waxyaabaha oo ilaaha ku horweeya anshax islaamka wax u dhimaayo alaabta ka buufisan intaasoo dhan insha allahu taala waan ka xaraynaa insha allahu tacaala waxaan ka socdaa degmada xagar mas-uuliyiinta noo imaaday sida ay nooga digeen waxyaalaha fasihaadka ee maanta ka jira arlada dusheeda oo saaran waxyaalahaas oo ka mid yihiin wax walba oo la diiday sida shurubooyinka oo lagu sawirayo waxyaalaha qaldan oo dadka shacabka ee wax magaratada ah looga dhaadhicinayo waxyaalaha qaldan oo fikirka iyo moobeelada iskriinada iyo waxyaalaha wax walba oo la diiday wax walba oo la diiday halkaas laga sheegayna lambar kow waa idinku raacsannahay wax alla wixii gaalada ay muslimka ugu soo gabanaysana inay xaggeena idinka soo gabato lagama yaabo insha allahu tacaala nafteenna iyo maalkeennan waan u huraynaa horena waan ugu hurnay haddana waan u huraynaa insha allahu tacaala ololahan la gaarsiiyey degmada xagar ayaa imaanaya iyadoo sidan oo kale degmooyin badan oo ka mid a wilaayaadka islaamiga ay si weyn kaga socoto xamladan wacyigelinta ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waad mahadsantahay walaalka bashiir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu